فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
asalaamu calaykum kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobada aan caawa idinkuga haynana waxaa ka mid a askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo wiil barbaar ah ku dilay magaalada muqdisho qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee wilaayada shabeellada hoose oo ka hadlay heshiiska ankara ee xasan sheekh iyo abiy axmed dhex maray barnaamijka waxaa kale oo aan idinkugu haynaa hogaamiyaha somalilan oo magacaabay golo wasiiro warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo caawa bilaabaysa xubin cusub oo caafimaadka ku saabsan kadib markii ay dhammaatay xubintii hore dhegaystayaal waxaan meesha ka marnayn warkii caalamka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa sidaad uga barateenba warkii caalamka waxaana soo jeedinayaa cabdiraxmaan badar kaydsane in ka badan laba boqol oo ruux ayaa shuhad ayaa dhaawacyo ku noqday duqaymo saacadii tagaya maanta ka dhacay qidaaca ghaza duqaymo kala cayna ayaa waxay ciidamadii yuhuudu ka geysteen magaalooyin ka tirsan marinka godoonsanin ghaza waxaana ku shahiday duqaymahaas dadaadu fara badan oo shacabreyd ah kuwaasoo u badan dumar carruur iyo waayeello aan waxba galabsan warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in duuqimo ka dhacay magaalada deyril balax oo keliya ay ku shahiideen toban ruux oo shacabrayd ah halka ay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwa kaloadu fara badan goobaha ay sidoo kale duuqimuu ka dhaceen waxaa ka mid ah madarase ay ku hooyanayeen dad barakacyaala oo ku taala magaalada ghaza guud ahaan dadka ku shahiiday duqimaha saacadii tagay ee maanta ka dhacay qidaaca godoonsaneen ghaza ayaana gaaraya ilaa iyo konton iyo shan ruux oo shacabrayd ah halka ay dhaawaci kala duwan soo gaareen boqol iyo toddobaatan ruux oo kale maleeshaadka faano ayaa goodoomiyey magaalooyin ka tirsan ismaamulka maxarada wararkii naga soo gaaraya waqooyiga waddanka ethoobiya ee bariga qaaradda afrika ayaa waxay ku waramayaan in goobo ka tirsan ismaamulka maxarada ay maleeshaadka faano goodoon adag ku soo rogeen iyagoona jara isku socodka dadka iyo gaadiidka dadweynaha magaalooyinka bahardaar bariga goojam iyo deegaana dhaca koonfur bari wallo ayaa ka mid ah goobaha ay goodoon ku saareen maleeshaadka qoomiyadda maxarada waxayna diideen magaalooyinka iyo deegaanadaas ay ka soo baxaan wax gaadiid ah ama ay galaan iyagoo sidoo kale joojiya isku socodka dadka dowladda turkiga ayaa sheegtay inay dib u furayso safaaraddii kule ee dalka suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ninka lagu magacaabo akan fadan ayaa ku dhawaaqay in dib loo furayo safaaradda turkiga ee dimashiq laga bilaabo maanta oo sabti ah kadib markii ay xirneed tan iyo bishii maaje sanadkii labada kun labiyo tobankii arrintan ayaana timid sanad kadib markii uu bilowday baaqyada dowladda turkiga ee ku aadan inuu iscasilo madaxweynihii xilka laga tuuray ee bashaar al asad wasiirkan ayaana danjire burhan gor oglo u magacaabay inuu si ku meel gaara u siiyaayo safaaradda turkiga ee ku leedahay magaalada dimashiq tani ayaana ka dhigay in turkiga uu doonayo inuu xidhiir diblomaasiyadeed la sameeyo nidaamka cusub ee dalka suuriya dowladda ruushka ayaa saldhigeeda suuriya ka raaranayso dhammaan qalabkii milatariyaalkaasi u yaalay wargees ka soo baxa dalka maraykanka ayaa wuxuu sheegayaa in xukuumadda moscow ay saldhigay kulee dalka suuriya ka raranayso agabyadii milatari wargeyska ayaana warbixin uu daabacay wuxuu ku lifaaqay sawiro uu qaaday dayax gacmeeda sawiradan ayaana laga dheehan karaa laba diyaaradood oo nooca xamulka ah oo dhex taagan gudaha saldhiga xumeymin ee ruushka islamarkaana lagu daabulaya qalabkii milatari ee ruushka ee halkaasi yiilay wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen ruushka uu ciidamadiisa kala baxayo dekada darduus ee dalka suuriya tani ayaana imaanaysa ka gadaan markii uu dhacay nidaamka bashaar al asad shacabka kuuriyada koonfureed ayaa mar kale dalbanaya in xilka laga qaada madaxweynaha waddankaas madaxweynaha waddanka kuuriyada koonfureed ayaa wajahaya cadaadisyo xoogan oo kaga imaanaya dhanka shacabka ka gadan markii uu dhammaadkii bishii lasoo dhaafay nofembar ku dhawaaqay in waddanka uu geli doono xaalad dagaal isagoona markii dambe ka laabtay arrintaasi sida laga soo xiganaya wakaalada wararka ee royters shacabka kuuriyada koonfureed ayaa dibadbaxyo ballaaran dhigay wixii markaasi ka dambeeyey iyagoona dalbanayeen xilka laga tuura ninkan maadaama uu mar walba isbadbedelayo shacabka ayaana waxay horey uga soo horjeedeen arrimo dhowra uu ku kacayo madaxweynaha waddankaasi arrimahaas iyo arrintan oo isbiirsaday awgeed ayaana shacabka ku doonayaan in xilka looga xayoobiyo madaxweynaha tani ayaana ku soo beegmaysay xilli dowladda kuuriyada waqooyi ay doonayso in dagaaladaga ay la gasha waddanka kuuriyada koonfureed wararka caalamka dhegaystayaal caawo waanaga intaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka ayaan sii tallaabsanaynaa askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay maanta muqdisho falkan ayaa ka dhacay degmada dharkenley waxaana saxaafadda la hadlay qaar ka mid a ehelka wiilka la dilay iyo goobjoogayaal tiisiyaa gashay waqtigiisiyaa dhammaaday allah u naxariista laakiin si arxan darra ah loo dilay haddoo dhintayna wax lama qaadi karaa la yidhi in qof inta la dilo lama qaadi kara la yidhaana shagaasha kale noogu dambeysay hadda dowladda soomaaliya waxay u sheegayna lama di- lama qaadi karo waan dilay mana la qaadi karaa timid dowladda soomaaliya jawaab looga rabaa inay ka keento ninkayna nabad sugido ahay nabad sugidiyaan laga rabaa inay- inay meel ku sheegto ninka ay gacanta ku keento ilaa nabad sugid iyadaa xuulaana iyadaa wax walba ah iyadaa wax walba laga rabaa oo sira inay keento ninkay ninkaas hadduu dalka ka baxo nabad sugidda mas-uuliyaddeeda qaadaysa nabad sugidda laga rabaa ninka waxaan la yidhaahaa ciise nuur tuuxow ninkaasaa dilay cunugay in dhagarqabahaas dilay cunugaas dhaafsiiyey ifka dhaafsiiyey annagana indhaha naga riday ina xoog beelshay ninka xooggan oo ahay naga dilay cadaaladda cadaaladda lana marsay cunug wadnaha ugu dhacday wadnaha ugu dhacday meeshaasna waa joogin cunugii marka askarigii dab imaada meesha ana cunugaa dhabaada bixinaa dhaadniyo sugniyo haddaan dhahan saas wuxuu dhahay cunugii waa u tegi waa fiiriyey waa gadgadiyey cunug inuu noolay markuu arkay anigii adigii yar kale isu soconi gadaalo inuu nagu ordo baalood wax badan muuqeen sidaan kula boodnay asaga askarigii ilmuhu xab- weeraan socoto markaas anigan dacbadan u socon cunuga anagu noola socday bu askarigii ceelka weerada oo la soo socday bu oo gurinaya bu iyo cunugan xabad ku taala waay shaqaqa qasas ku dhacay ninkiina anaga waa waa- waa or- anaga orodi cunugiina sidaa lagu soo- soo dhacay cunug mala qaadaay soo mid dhaawacay oo dhaa mala qaadaay لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku guda jirna markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta cusub ee faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya dhakhtar maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka guud ee kunyabarow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجع بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد آه، إن شاء الله تعالى caawa waxaan halkan ku bilaabi doonaa ee, xalaqaad ku saabsanaan doonta in sha allahu tacaala ee, barnaamij caafimaad ee, khaasatan barashada ama cuntooyinka nafaqada la xiriira inaan wax ka ogaano wax badan oo ku saabsan ee, nafaqada wax la yiraahdo ama cuntooyinka ee, nutritionka la yiraahdo afka qalaad Ee, in sha allahu tacaala ee, dhowr qeyboodaan ka dhigi doonaa ee, hadduu allah subxaana wa tacaala uu noo ogolaado Ee, caawa waxa ugu horeyn doonta ee, nafaqada waxa ay tahay faahfaahinteeda iyo inta ay ka kooban tahay mowduuca guud iyo wixii hoos yimaada inaan faahfaahino aan kala qayqaybino kadib marka aan hadhow u kala qaaqaadno qodob qodob ama qayb qayb say u kala bixi doonaan insha allahu tacaala Ee, si guud marka barashada nafaqada ee, waxay hoos imaan doontaa dhowr qaybood aan hadda u kala qaadnay ee, muhiimadda ay leedahay nafaqada ee, kow iyo nafaqo waxa la yiraahdo qodobka labaad intaas markii laga gudbo waxay u kala baxaan marka iyagaa waxay u kala baxaan proteins carbohydrates fats eh, minerals eh, vitamins water iyo mataqaana intaasay u kala baxaan waxaa intaas marka sii raacay eh, health effects waxa la yiraahdo eh, yacni waxtarka caafimaadka ama faa'iidada caafimaad ay dadku u leeyihiin eh, khataraha caafimaad ay keeni karaan haddii la badsado ama la yareeyo ama gebi ahaanba qofka jirkiisa laga waayo Eh, iyo intuu maalintii qaadan karo qofka oo maaragtay bani aadamka intuu qaadan karo eh, cadadka laga rabo nutrientska ama nafaqada uu qaadan karo runtii marka eh, barnaamijkeena intaas ayuu ka koobnaan doonaa oo aan kala qaadqaadi doonaa ilaahi hadduu qadaro Eh, nutrition marka waxa la yidhaahdo eh, cilmiga nafaqada nafaqada eh, waa raashiin uu ka kooban na cuntooyin isugu jira vitaminaad kala duwan eh, kuwaasoo ka kala imaanaya jihooyin kala duwan Eh, cuntada waxay noqon kartaa ama cunto jilicsan ama cunto adag oo la laqo taasoo marka samaynaysa in jirka ay siiso awood ama mataqaana ay jirka u samayso kuleel ama qaboob ama energy ama koritaan ama dayacatir ay u samayso maqaarka ama jirka qaybihiisa kala duwan ama organiska waxa la yidhaahdo eh, xibnaha uu jirka ka kooban yahay iyo wixii la mid ah intaba way noqotaa Eh, nutritionka ama nafaqada marka waxay muhiim u tahay marka caafimaadka jirka bani aadamka ayay muhiim u tahay Eh, waxay sidoo kale ka hortagtaa cudurada jirka bani aadamka ku imaan kara noocyadiisa kala duwan Eh, sidoo kale nafaqada waxay jirka u samaysaa koritaan ama horumar eh, hadday ahaan lahayd xagga caruurnimada ama dhallinyarnimada intaba eh, waxay u samaysaa koritaan iyo mataqaanaa horumar guud ayay jirka ku samaysaa Eh, intaas waa eh, na- nutritionka wax la yidhaahdo ama nafaqada Eh, muhiimadda marka ay u leedahay qofka bani aadamka ama jirka ayaan dhowr qodob ka tilmaami doonaa Eh, muhiimadda marka ay u leedahay eh, nutrientska ama nafaqada waxa la yidhahdaa jirka ayay waxay siisaa awood isla markaasna waxay ku ilaalisaa shaqada jirka loogu talagalay ilaahi subxaana watacaala ugu talagalay ayay ku ilaalisaa marka eh, na- cunto ama nafaqa isku dheelitiran oo la qaata ayaa waxay bixinaysaa qofka inuu caafimaad helo oo jirkiisa uu ka caawiyo nafaqada koritaanka uu ka caawiyo eh, dayactirka maqaarka iyo xibnaha kala duwan ama seleska unugyada tissueska nudayaasha iyo wixii la mid ah inay sameeyaan intaba way ka caawisaa Eh, nafaqada fiican ulojeedkeedu waxay tahay eh, qofka inuu helo eh, nafaqadii ku filneyd ee waaweyneyd ama nafaqadii ku filneyd ee yaryareyd nafaqadaa waxay u kala baxdaa labo mid waaweyn iyo mid yaryar waan kala qaadi doonaa insha allahu tacaala waxaa la kala yidhaahdaa afka qalaad macronutrients iyo micronutrients marka macro markay tahay waa kuwa waaweyn oo mataqaana waxay ka kooban yihiin calorieska waxa la yidhahdo ama energyga waxa la yidhahdo tamarta ayay ka kooban yihiin kuwa waaweyn ama macronutrientska la yidhahdo Een, marka waxay ka mid yihiin marka kuwan waaweyn eh, proteinka yaa ka mid ah eh, cuntada la cuno sida hilibka laga helo oo mataqaanaa noocyadiisa kala duwan eh, ukunta laga helo caanaha laga helo waxaa kaloo ka mid ah carbohydrateska tamartii macaankii wax allaale wixii laga helaya tamarti ayaa ka mid ah carbohydrates markii la yidhaahdo fatski yaa ka mid ah fatska waa dufanta ama mataqaanaa een, eh, subaga ama baruurta jirkeena ay xambaarsan tahay marka een, kuwa ugu waaweyn macronutrients haddii lagu yidhaahdo waa kuwaas marka inta badan bixiya oo shaqada ugu badan uu jirka qabto Eh, waxay marka ka caawiyaan qofka eh, inuu helo energy iyo awood iyo jirkiisa dhasnaan inuu helo ayay ka caawiyaan marka saddexdan ugu waaweyn laisku yidhaahdo macronutrientska Eh, micronutrientska kuwa yaryar waxay ka mid yihiin vitaminska and mineralska yacni vitaminada iyo macdinta ayay ayay ka mid yihiin marka kuwaas waxay ilaaliyaan inta badan een, seliska ama unugyada jirka ayay waxay ku ilaaliyaan shaqada normalka caadiga ah laakiin kama hortagaan eh, qofka inuu miisaanka maaragtay lumiyey ay soo celiyaan oo kale kama hortagaan Een, ah, waxay siiyaan keliya inay mataqaana shaqada caadiyan ay ku ilaaliyaan oo mataqaana aysan dhinacan u dhicin laakiin wax ay ka qayb qaadanayaan oo koritaan ama miisaan toona ma lahan runtii marka een, ah, waxaa la yidhahdaa marka eh, nafaqada iyo waxyaalaha ku saabsan eh, mataqaana eh, halkaas ayaan ugu baxaynaa insha allahu tacaala Eh, waxaan u gelaynaa een, eh, nutri- nutrients ama eh, isla nafaqada cilmi ahaan barashadeeda Een, mawduucan eh, weli waxaan ku guda jirnaa kii nafaqada nafaqada waa yacni barashada eh, cuntooyinka yacni sida jirkay u isticmaalaan iyo xiriirka ka dhexeeya eh, raashinka qofka uu qaato caafimaad ahaan iyo cudur ahaan intaba Een, waxaa loo yaqaanaa marka muhiim ahaan sida aan soo sheegnayba inay qofka bini aadamka muhiim u yihiin nafaqa haddii la yidhaahdo lix shay oo aan soo sheegnay proteinkii carbohydratekii fatskii mineralski vitaminski iyo water intaasay ku tacalluqaan intaas marka waxaan uga baxaynaa barnaamijkii marka nafaqada insha allahu tacaala halaqadan marka halkaasaan ku gebgabaynayna ilaahi hadduu qadaro waa mahsantiin وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
odayaasha dhaqanka ee wilaayada shabeellada hoose ayaa maanta ka warramay heshiiskii ay turkiga ku gaareen xasan sheekh iyo abiy axmed kaasoo itoobiya loogu oggolaaday badda soomaaliya haddaba waxaa hadli doona suldaan maxamed mayow abuukar oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka suldaan aadan tifow xasan suldaan maxamed cabdulqaadir iyo suldaan cabdulaahi maxamed abtidoon Eh, بسم الله الحمد لله رب العالمين Eh, أولا waxaan si aad iyo aad iyo aad aan ugu xunnahay maxayd heshiiskan xaaraanta ah oo maxaan ku dhahayay xasan garguurte uu hadda la galay qolyahan xabashida etoobiya eh, ninkan abiy axmed iyo maxaan ku dhahaye ninkan kale eh, dayib ordigan marka oo maxaan heshiiskaasu asaga la galay waa heshiis mid horeba u jiray oo maxay horeyna u caddaa oona la ogaa waxyaabaha ay ku biyo shuban doonto xasan gargurte iyo muuse biixi iyo maxaan ku dhahay ismaaciil xamar geele awalba waxay heshiis ku wada ahaayeen bixinta dhulkan maxaan ku dhahay ee badda soomaaliya iyo dhulkaba laakiin hadda macnaha xasan gargurte wuxuu u qaylinayay ayaa waxay ahayd heshiiskii oo u dhexeeyey ayaa waxaa kaga hormaray muuse biixi oo maxaan ku dhahaa intaas ayuu u qeylinayey mar walbana ummadda wuxuu u sheegayay been aanan soconaynin oo ah maanta taako dhulka soomaaliya ka mid ah maxaan ku dhahaye maxay kama gorgortamayno mana ogolaanayno ee xabashida etoobiyana uma ogolin mana wada fariisan karno isagoo macnaha ku hashi raali ku ah ee maxaan ku dhahaye isagoo wata sheeganaya ma- bixintii muuse buixi uu bixiyey badda soomaaliya oo dhahayo waxaas waxba kama jiraan waaye ma ogolaanayno taaka dhulka soomaaliya ka mid ah etoobiya ma qaadan ka- doonto colaad baa naga dhexayso ma wada hadli doonno ayagoo sheeg ayadoo sheeganayso inay macnaha maanta dhulka soomaaliya ama baddeeda wax ku leh ama wax ka qaadanayso waddankeenana ha inooga baxdo intaas ku hadaaqaaye haddana maxaa dhacday inuu asaga saxiix aan shuruud lahayn badda soomaaliya inuu bixiyo kow ciidamadii maxay ahayd maanta namala nalama joogayaan ha naga tagaanoo waddanka uu dhahaye inuu maanta si shuruud la'aan oo waddanka ay macnaha maxayd u saxiixay inay joogaan awalba wuxuu ahaa ninkan ninkii bixiyey dhul soomaali ay leedahay iyo dad soomaaliyeed oo reer jigjiga maxna maanta ku dhahay ee dadkan waa s- oo iyagoo soomaali la wada ogyahay maanta maxay ahayd ee, dowladdii calmaaniga oo maxamed siyaad intaas u dagaalamaysay wadaniyad oo maanta dadkaas inay xurayso ama dalkaas etoobiya ka qabato raadinaysay hadda asaga wuxuu ku tilmaamay asagoo sheeganaya madaxweyne soomaaliya inuu yahay dhulkaas inuu yahay dhul etoobiya dadka meesha joogo soomaaliyeedna ay yihiin dad etoobiyaan ah marka waa nin waddanka gatay awalna maxna wuxuu u dhiirnaa dhulkan inuu bixiyo hore kii jigjiga etoobiya leh dhahay waddanka gatay oo ilaa ay hadda xabaalihii ummadda muslimka soomaaliyeed xabaalaha ka wada saaray habeen iyo maalinne dadka muslimiinta reer banaadir idaacadaha ka qaylinayo guryahoodii habeen sagaal saac inuu makacagfiyo u geeyo ka burburinayo ka barakicinayo ninkaas waa nin waddanka soomaaliya xaraash u ah ummadda muslimka ee soomaaliyeed waa inay ka dhiidhisaa oo ay ka- macnaha ka dhaqaaq ka samaysaa heshiiska uu galay muuse biixi inaan ka dagaalanno inaan macnaha waddankeena maxay ahayd maanta xabashida etoobiya inayna soo geli karin raallina aanan ugu hayn inaan geeri ka xigno etoobiya inuu waddankeena joogo marka waxaan leeyahay ninkaa abiy axmed ah haddii maanta soomaali waxay dhahday haddee hawadaada kuu been sheegtay tabartaada ayaa kuu run sheegi doonto waa gartay markana aan soo dhaweeyo suldaan aadan difow cilmi sudaanka beesha xabaadla ee degta koonfurta soomaaliya suldaan marka hore kusoo dhawo warbaahinta islamiga alfurqaan guud ahaan maanta een waa fadhisiina daadtiin salaadiinta gobolkan sidee u aragtiin heshiiskan aragtidaada iyo wax kaga baxay iyo farqiga u dhexeeya een xasan sheekh een hadalkii uu dhahayey iyo maanta iyo sidii hore u sheegaba sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere afeen- afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismi illaahi raxmaani raxiim waa ku dhowahay waadna ku mahadsan tihiin wakhtiga qaaliga aad horeysaan insha allahu tacaalaa markaan u galo heshiiska xasan sheekh oo galay horta sideedaba heshiiskan hadda la sheegaa ma ahan mid saakeen la galay ma ahan heshiiskan runtii innaga waxaa noo sheegay oo warbixintaas horena ugu dhegeysanay oon ka warqabnay waana sugaynayoo afhayeenka xarakada shucuul mujaahidiin sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa warbixintaasna siiyey oo aan ogeyn dhammaanteenna waa filaynay wakhtiga ayaa hadda noqday in heshiiskaas ou jirana waa iska ogey oo asagaaba yidhiba waddada xagga idinkama jirtee halkaana idinka jirtaa halkan soo mara kolley meeshii uu sheegay way soo mareen ulajeed kalena ma lahayne lacag buu doonayey wixii uu doonayana waa la siiyey wixii laga rabayna waa laga fushaday Een, shalayba markuu qaylinaya waa kii lahaay waaye een, taaka ka mid ah lama bixin karo qof bani aadan ma bixin karo asagaa lahaay haddana waa bani aadamkii asagaa bixiyey haddana horta alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsanoo ilaahay baa fashilay sideedana een, ilaahay baa uun awooddiisa iyo ciidankiisa ayaa waddanka ku sugan biidni illaahi tacaalaa waxaasuna inaysan fulayn biidni illaahi tacaalaa waa rajaynaynaa boqolkiiba boqol haddii ilaahay ogolaado maxaa yeelay xasan wuxuuna dadkan soomaaliyeed kula dhaqmin ma jiraan waad ogtihiin hablihii soomaaliyeed ayuu iibsaday oo uu sacuudi iyo meelo daran u waday waad ogtihiin mar labaad qubuurihii dadkii aakharo ayuu ugu daba tegey dadkii aakharadiiyuu gatay oo haddana een, qabrigoodiiyo haddana laga laga gatay mar kalena haddana dhulkii ayaga laga kiciyey ayaa haddana lasii gatay saakayna baddi ay taagan tahay marka biidni illaahi tacaalaa een, rag ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ou sugay ayaa ariga ku sugan insha allahu tacaala heshiiskaas la sheegaana asagana intiisaas ka qaato ciddii sidayna kulley insha allahu tacaalaa inay ka shallaynayso waa insha allah ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo sheegay wayna shallayn doonaan biidni illaahi tacaalaa taasu horta taasaan ugu gudbaa Een, ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa etoobiya waa la wada ogyahay waxa ay bakool ka samaysay waa la ogyahay dhibaatada walaalaheen ay ku dhigeen oo aan arkayno nin kastaa markhaati ka ah walaalayaalow etoobiya waxay wax ku leedahay iska dhicin xabashi xabashi waxay wax ku leedahay iska dhicin xabashi aan iska dhicinno annaga waxaan diyaar u nahay biidni illaahi tacaalaa insha allahu tacaalaa naftaan xuntaa intay nugu jirto biidni illaahi tacaalaa inaan u dhimanno etoobiya aan ku shahiidno annaga diyaaraan u nahay haddii ilaahay ogolaado naftan ilaahay subxaanahu watacaala asagaa le- na geliyey haddana asagaan ka iibsanaynaa ilaahay idimkii etoobiyana biidni illaahi tacaalaa intay tareen halka soo marido bad ay wax ka qaado biidni illaahi tacaalaa ma dhici doonta ilaahay baan u kaashanaynaa insha allahu tacaalaa awooddeenna ma ahan ilaahay baa loo kaashanaa insha allah allihii subxaanahu watacaala shalay jebiyey waa joogaa raggii shalay sabab ilaahay ugu dhigayna weli ma aysan dhammaanin way joogaan biidni illaahi tacaalaa wayna jabi doonaan ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaa intay goori goor tahay ha layska gaaro xabashi xabashi aan iska qabanno xabashi iska dhicin ee wax ku leedahay intaasaan kulley warkaygu kusoo kooba assalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale een, markan aan u dhiibo mikrofonka een, suldaanka guud ee beesha tunne suldaan maxamed cabdiqaadir bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd jazaakum allahu khayr idaacadda alfurqaan jaanis iyo fursadda aad siiseen aad iyo aad baan idinkaga mahadinaya waxaan idin leeyahay miisaankan xasanaadkan allah idin saaro markaan u gudbo barnaamijkan oo xasan murtad uu badda ku saxiixay oo looga horreeyey muuse bixi uga horreeyey dadka saasay u haystaan laakiin isaga iyo muuse bixi xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi iyo nin kale ismaaciil cumar geelle xilligii jabuuti waa isku ogaayeen qorshaha jabuuti loo fadhiistay wax kale ma ahayn marka markii meeshii warkaas laysku soo qaaday kadib abiy axmed waxaa u sahlanaatay inuu muuse biixi barnaamijkaas uu ka saxiixdo oo dhaqaale yar uu ku siiyo tii xasan sheekh maxamuud waad la cuslaatay marka warkaasna waxaad ka dareemi kartaa xasan sheekh maxamuud markii uu shirki jaraa'id qabtay oo ummadda isugu yeeray kadib oo dhul laguma heshiin karo taaka dhula ma bixinayno dhul laguma heshiin karo babababa uu lahaa ra-yul caamka unbuu iska gedayey iyo soomaalida dib ha kuu doortaanu islahaa laakiin qorshihiis waxay ahayd intaas inka badanba hore u dhiibey dekedo badanuu dhiibey badda waa dhiibey beriguu dhiibey wax walbuu dhiibey haddana hadalladiisii isagaa isburinaayaba wuxuu yidhi annaga etoobiya dhul uma diidanin laakiin waxay martuu yidhi wadda saxa ma marina waddada saxda ha soo marto macnaha aniga ha isoo marto anaa bad u saxiixaya waxayga ha isiisa unbay ka ahayd haddana turkiga wuxuu dhoodhoobaba barnaamijkii waa isu keenay xasan sheeh maxamuud wixii uu rabay markii loo fuliyey baddiina waa dhiibey oo waxaan kaleba huuhaadan kulli maaweelo ummadda lagu seexinayo waaye marka xasan sheeh maxamuud warkiisu looma fadhiyo bad maahana dadka noolnool inuu gatuu rabaa oo nin hadda casxaan noogu maqan ma aha marka ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah waxaa laga rabaa inay iska dulqaadaan xasan murtad iyo murtadiinta iyo dulligaas inay iska dulqaadaan hadday isku dulqaadi waayaan hadda boorsamiinta waa arkeen marka waxaa la rabaa inaan iska dhicinno aan ka dagaalanno annaga haddaan nahay salaadiinta gobolka shabeellada hoose barnaamijkaas waa cambaaraynaynaa waa ka soo horjeednaa waana ka dagaalamaynaa mana yeelayno mana yeeli doonno markan aan soo dhaweeyey suldaanka beesha bargadir suldaan cabdulaahi maxamed abdidoon waxaan u malaynahayaa wax badanna idaacadaha waa ka maqalnay dad aqoon-yahameyna oo faaqidaadda jimcaha ama si gaara si kala duwan uga hadlana waa maqlaynay saxiixa oo la sheegay in abii iyo ay galeen xasan sheekh waa wuxuu xasan muddo badanba raadinaya inuu galo isagoo ka masayrsan heshiiskii kan ka horreeyey ee ogala muuse biixi uuna jeclaa asaga in lala galo marka tii uu jeclaay ayuu maanta sameeyey intaasaan leeyahay haddaan u gudbo dadka soomaaliyeed maxaa la gudboon dadka soomaaliyeed waxaa la gudboon wixii weligood la gudboonaa jiray dhulkooda ayagaa iskale diintooda ayagaa leh waxayna u jeedaan maanta dulmi cad in lagu soo galay oo maanta lagu qaybinahayo waxay u jeedaan dad wax magarata ah oo cumula shisheeye ahi inay maanta ay ka faa'iidaysanayaan ummadda khayraadkeedii siay cadow gacanta ugu geliyaan taasooy ku xogto in dadnimadeeda iyo diinkeedana ay wareejiyaan laakiin insha allah bikariim ma dhici doonto dadka soomaaliyeed waa dad qiimo badan shakhsi ahaan iyo jamac ahaanba loo yaqaano soomaalida haddana baraarug diimeed ou galay marka waxaan isleeyahay arrintaasu ma aflixi doonto insha allah bikariim sababtoo ah dadku aad bay u soo jeedaan wax badanna way ka ogyihiin xasan sheikh maandaaba ay fahmeen inuu ku fashilmay maslaxa siyaasadeed ee dowladdiisii taagta darayd intaasaan ka dhihi lahay heshiiska waa gartay suldaan waxaan ognahay in abwaan aad tahay nin gabya ah dareenkaaga ama shucuurkaaga maxaad ku cabiraysaa maxaad kaga soo horjeedaa in heshiiskan xaaraan tahay baddan lagu sii etoobiya
walaani horta shucuurkaygu aad buu u kacsan yahay fursadduna way iska gaaban tahay laakiin dadka soomaaliyeed waxay og yihiin qof kasta oo qiira lihi haddii ay qiiri qabato inuu wax cabiri karo marka cabir yaroo gaaban haddaan ka bixiyo xasan sheekh horta waxaad og tihiin sidiisa waxyaabaha uu samaynayo oo tirada badan oo isbaraambarka iyo hadalladiisa isgafgafsan iyo taaka dhula lama bixin karo waddanka iyo anaa bixinaayo iyo waxaasoo dhan markii aad fiiriso fikrad baa aad ka qaadanaysaa xasan horta asalkiisa waxa uu yahay iyo dadnimadiisa si guudna soomaalidu inay kacdo oy wax fahanto waa in loo sheego aniga waxaan dhihi lahay markaan fiiriyey soomaaliya waxaa fadhiya gaalo iyo hub iyo dowlado shisheeye iyo waxa ay doonahayaan iyo siday u sacayinayso dowladda xasan sheekh inay waxaasoo dhan ay ku wareejido khayraadka ummadda tix yar ayaan rabaa inaan ka idhaa waxaana leeyahay soomaaliya waxaa gaal fadhiya guuto iyo ciidan hay-ado gargaar sheegta oo ummadda gaaleeya maraakiibta guuraysa ee badaha gooshaysa diyaaradaha guuxaaya ee gama la siin waayey saaxiib gargaariya ma nihin gacal walaalaaye ummad yahay waxgaro wakhtigu waa gabowsadaye xeebihii la geday dalkiina waa la gaasiraye geesaha waxaa naga fadhiya gaal saliibiye heeryadu gumaystihii horaanala ku gaadaaye go'aammada garguurtiya abii geeri baa xigiye inta gabarnooshaha dalkan kugamci maysaane adinkoo gaboodyilo dhowaan goondhar waa tegiye shacabkii gadooda dhaqsow liminta gaaraaye u guntada dagaal iyo jahaad loo guntiyaxayti guutooyinkaan diray haddaan xamar la gaarsiinin dekadda iyo garoonkii haddii xalana gaafmeerin kaabuul gadeedii haddaan goor dhow laga guurin diyaarada gamaamudan haddaan guudka laga raacin gaal iyo ninkii wada haddaan laga gal roonaanin gooray ahaataba haddaan gogosha loo laabin godobteenna kii galay haddaan gole la soo taagin qof kastoo gabood falay haddaan gooni loo beegsan garwadaha gumaystaha haddaan seeta lagu gaabin haddaan gacanku rimiskii la weyn kuwii gargaarayay gardaduub haddaan loo xirxirin maamul goboleedyo haddaan ina garguurtiyo shantaba madaxa loo gaabin baarlamaanka gaamuray haddaan qaraxyo loo geysan haddaan ganacyo weyntii hirdada guduri loo loogin haddaan gaalmadoobaya xamsaba gowrac lagu duugin hoteellada haddaan loogu gelin dhiigna gobolaynin kuwii gaarka hayay haddaan haraam cadguulaabin gurmadka yimaadaba haddaan gumac la leebsiinin gorgoryana siya macawusay goobta lagu laynin guuraha habeenkii haddaan danam la soo gaabin gaashaanlayaashii haddaan geeri loo timinin sidii goosan weergalay haddaan duurka laga goobin sidii sidii goosan weergalay haddaan duurka laga goobin gobolladii la kala jaray haddaan la isku soo guurin goobaha waxbarashada haddaan diin la gaadhsiinin gardaduubka shacab loo gunxiray xarigga loo goynin tawxiidka raayaan gar suray goobta laga taagin insha allah bikariim saasna waa rajaynaa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي barnaamijka dhuuxa ayaan ku jirnaa hogaamiyaha cusub ee somalilan ayaa magacaabay gole wasiiro waxaana akhriyey afhayeenkiisa
madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo nuxurkeedu uu yahay magacaabid madaxweynuhu wuxuu yidhi markii aan arkay qodobka sagaashanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda markii aan ku qancay in ay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalka hoos ku qoran markii aan sameeyey la tashi waxaan go-aamiyey sidan hoos ku socotaa in laga bilaabo taariikhda maanta ay xilalka xilalkan u magacaabo mas-uuliyiinta hoos ku xisan kow cabdalla maxamed carab sandheere wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee jamhuuriyadda somalilan laba xasan axmed ducaali macalin wasiirka wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka ee jamhuuriyadda somalilan saddex yunis axmed yunis maxamed wasiirka wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda somalilan afar cabdilaahi xasan aadan cawaale wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee jamhuuriyadda somalilan shan cabdiraxmaan daahir aadan bakaal wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda somalilan lix doctor xuseen bashiir xirsi wahan wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee ja- jamhuuriyadda somalilan toddoba xuseen axmed caydiid warsame wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ee jamhuuriyadda somalilan sideed khadar xuseen cabdi looge wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee jamhuuriyadda somalilan sagaal macali jaamac faarax buureed wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee jamhuuriyadda somalilan toban maxamed yuusuf cali axmed ilka case wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca ee jamhuuriyadda somalilan koo iyo toban injineer axmed jaamac barre rooble wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta ee jamhuuriyadda somalilan labiyo toban kaltuun sheekh xasan cabdi madar wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee jamhuuriyadda somalilan saddex iyo toban cismaan ibraahim nuur afgaab wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee jamhuuriyadda somalilan afar iyo toban brofesor ismaaciil yuusuf ducaale guuleed wasiirka wax- wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska ee jamhuuriyadda somalilan shan iyo toban abubakar cabdiraxmaan good wacays wasiirka wasaaradda biyaha ee jamhuuriyadda somalilan lix iyo toban milgo maxamed cilmi sambalooshe wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska ee jamhuuriyadda somalilan toddobiyo toban maxamuud ciga yuusuf wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda somalilan siddeed iyo toban fu'aad axmed nuux nuur wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada ee jamhuuriyadda somalilan sagaal iyo toban axmed yaasiin sheekh cali ayaanle wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda somalilan labaatan abdilaahi cismaan jaamac geeljire wasiirka wasaaradda degaanka iyo isbeddelka cimilada ee jamhuuriyadda somalilan koo iyo labaatan axmed awdaayir xaaji xasan wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka jamhuuriyadda somalilan labaiyo labaatan jamaal maxamed jaamac axmed wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda ee jamhuuriyadda somalilan saddex iyo labaatan taleebaan ducaali xaaji jaamac wasiirka wasaaradda diburdejinta iyo arrimaha bini'aadanimada ee jamhuuriyadda somalilan afar iyo labaatan axmed maxamed faarax coofle wasiirka wasaaradda ciyaaraha dhallinyarada ee- wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee jamhuuriyadda somalilan shan iyo labaatan cumar shacayb maxamed cabsiye wasiirka wasaaradda xanaanada hoolaha iyo horumarinta reer miyiga lix iyo labaatan cabdilaahi daahir jaamac baashe wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta toddobiyo labaatan cabdiraxmaan xasan nuur fure wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda somalilan sideed iyo labaatan siciid maxamed buraale caraale wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ee jamhuuriyadda somalilan intaasi waxay ahaayeen wasiiradii waa sideed iyo labaatan
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي